asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu madaxweynaha maamulka koonfur galbeed wasiirada maamulka gobolka koonfur galbeed guddoomiyaha guddiga doorashooyinka salaadiinta haweenka dhalinyarada ciidamada qalabka sida saxaafadda dhammaan dadkii maanta halkan isugu yimid madashan waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu horta waxaan aada ugu faraxsanahay inaan maanta madashaan ka soo qayb galo specially madashaan maamulka halkan gobolkan koonfur galbeed waxaa la yihi horta wax yar yaraan ku daroo kaftanaan rabaa waxaa la yihi nin walba gobolkiisii hak ha ku laabto laakiin mushkila waxay ka taagan tahay waxaa la waxaa la tirsanayaa keliya odayaasha hooyadii meesha ay ka timid ma la tirinaayo marka waan ku faraxsanahay inaan halkaan maanta madasha la furaayo aan qayb ka ahay waxaan kaloo ka mid ahaa guddigii diyaarintii doorashadan iyo habkay u dhici lahayd waxaan rabaa inaa idinla sheer garaysto idinla qaybsado waxyaabihii khibraddii aan ka aan ka soo qaatay diyaarintii madashaan waa mahad allah siduu madaxweynaha noogu sheegay in badan waxa dhacday markii la yidhaahdo doorasho ha dhacdo amaba ha la sameeyo maamul in dibadda lagu soo diyaarin jiray laakiin maanta waxaad u malaysaa maalinba maalinta ka dambayso soomaalinimada inay soo soo laabanayso soo xoogsanayso waxaan aada ugu faraxsannahay in madasheenii aan ku samaysanay waddankeena waddanka keliya ma lagu sameynin magaalo madaxda in goboladiioo idil degmooyinkii meel walba haddii giddi aynan wada imaan karin dad gobolladii iyo degmooyinkii ka tirsan inay ka qaybgalayaan doorashadan waxaa kaloo la yidhi doorasho oo hal qof iyo hal cod ah ma suurtoodo laakiin sidee ku suurtoobi kartaa doorasho buuxdo inay gasho in la sameeyo maalinba maalinta ka dambayso waan sii dhowaaneynaa tan waxay furo u tahay sidii lagu gaari lahaa doorasho hal cod iyo hal qof insha allahu tacaala taasna waana tegaynaa markhaatiyaa ka wada tihiin yacnii isbeddelkii badnaa ee uu soo maray waddankan siiba tan siyaasadda markhaatiyaa ka tihiin in isbeddelka hal qof keliya uusan sameynin soomaali oo isu tagtay shalay annagaa burburinay maanta laakiin waa inaan annaga dhisanaa nacam dowladaha dariska iyo dowlado shisheeye waana caawiyeen laakiin weligee inaan caawinaadooda ku noolaanaa sax ma aha waa soo ogaanaynaa waana soo xoogsanaynaa waana garanaynaa annaga keliya cudurkan annaga ilaahay iyo annaga keliya inaan iska saari karno carruurteennii dad badan ayaa tegay siduu madaxweynaha noogu sheegay haddana annagaa soo ceshani karna walaayaalow waxaan idinka codsanayaa aniga qof wadaninimadiisa aad ay u dheer tahayaan ahay waxaan idinka codsanayaa burburkii iyo niyad xumadii inaan iska iska dhaqno aan soo ceshano siyaasaddaanna waxay ku sii soconi kartaa ayadoo la isu dulqaata la isuna tanaasula wax walba waa u adkaysan karnaa laakiin uma adkaysan karno inaan burburki dib ugu laabano wax walba waa u dulqaadan karnaa wax walba waa u dulqaadan karnaa laakiin uma dulqaadan karno inaan haddana carruurteennii aan ka aan ka dhignaa mustaqbal la-aan aan dib ugu laabto intii aan guddiga aan ku jiray oo diyaarinta madashaan waan isu wada nimid gobollada madax ka socota ayaa isu isu yimid waxaa jooga halkaan fadhiya wasiiro aan isugula jirnay shirkaas sheeko dheer iyo maxaan ku idhaahdaa muran badan waxaa jirta maahmaahdii maxay ahayd idinkaa iga badiye raggu geela waa wada wataa waase kala maxay ahayd isaxa waase kala jiraan maya annaga geeleen inaan wada wadanaa noo wanaagsan waa la soo wada hadlay lasoo dooday nin walba wuxuu ku qanacsanaa annagoo wada jir ah in aan ku samaysano madashaan gobol walba iyo degmo walba taasi waxaan u malaynayaa guul aan gaarni waay guul aan ku wada qanacsannahay waay insha allahu tacaala labada maalmood oo harsanaa inta joogi doono waxaan samayn doonaa wada tashi oo loo wada dhan yahay qeybaha bulshada aan sii saaro cid walba ay ka mid tahay dhalinyaro haween culimmadii maxaan ku idhaahdaa wadaadadii ganacsatadii qabaa'iladii yaryaraa kulli loo dhan yahay cid walbaa oo gobolkan degan ayagoo maqsuud ah hundred percent maqsuud lama wada noqon karo madaxweynahan waa inoo sheegay laakiin annagoo ku qanacsan oo hal cod wadana inuu naga soo baxo mana filanayo inaa isku dhac badan iyo maxaan ku idhaha isjijitan badan uu naga hor imaan doono waa ku mahadsantihiin waan ku faraxsanahay inaan joogo gobolkan koonfur galbeed oo aan ka mid ahay doorashada laba kun iyo lix iyo tobanka amiin madasha laba kun iyo shan iyo tobanka loo fadhiyo aan qayb ka ahay taariikhda ayaa qoraysa guul ayaa inoo wada rajaynaya soomaali ha noolaato